bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan dhegaystayaal idinlahaantiinba kula soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta barnaamijka dhacdooyinka maanta waa barnaamij ad habeen kasta ka dhegaysataan rediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeennimada jimca caawa waxay taariikhdu ku beegan tahay kowda bisha may sannadda labada kun lix iyo tobanka oo ah habeen axad ay sii bixiso isniina ay soo gelayso guud ahaanba caawa barnaamijka dhacdooyinka maanta waxa aan ku eegi doon maanta waxay taariikhdu ku beegneed kowda bisha may waxaa caalamka lagu dabaaldegaa maalinta shaqaalaha adduunka haddaba barnaamijka dhacdooyinka maanta caawa waxaan gebi ahaanba ku eegi doonnaa magaalada muqdisho iyo gobollada dalka soomaaliya waxaa laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad lagu xusayey maalintan waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa khudbadaha balyo u badnaa halkaa ka jeediyey mas-uuliyiintii ka qayb gashay sidoo kalena madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xariga ka jaray dhismaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo wasaaradda howlaha guud oo dib u dhis lagu sameeyey muddo shan labaatan sana kadib waxaan idiin soo gudbin doonaa khudbad dheer uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya halkaa ka jeediyey iyo weliba wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska oo isna ka hadlay munaasabadda una hambeliyey shaqaalaha soomaaliyeed barnaamijka caawa waxaa idiin saar halkan idinkala socodsiin anigoo ah maxamed cali cumar jubbo waxaa farsameynaya maxamed cabdiqalaf hase ahaatee gabagabada barnaamijka caawa heesta aad maqli doontaan ومالنتيني معناها وين نولا عيد ومالنتي لك ضمير مي ومالنتيني معناها وين نولا عيد ومالنتي لك ضمير مي ومالنتي مرغينا إيو حوقة حوقة حوقنا المالي ويدي شغالها أدوك ومدوبة مدوبة مدوبة ومالنتي مرغينا إيو حوقة حوقة حوقنا المالي ويدي شغالها أدوك ومدوبة sidaan horey idinkugu sheegaba caalamka waxaa maanta laga xuseeyey kowda bisha meey maalinta shaqaalaha caalamka muqdisho iyo gobollada dalka soomaaliyana waxaa lagu qabtay munaasabado loogu dabaaldegayo maalinta magaalada muqdisho waxaa ka dhacday munaasabad weyn oo lagu xuseeyey maalintan waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan idiin soo gudbinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayr maareeye oo khudbad halkaa ka jeediyey una hambeliyey shaqaalaha soomaaliyeed wasiirka howlaha guud dhammaan wasiirada xildhibaanada safiirka dalka turkiga ee aan saaxiibka nahay ururada shaqaalaha dhammaan hobollada kasoo qaybgalayaasha xafladdan wejiyada badan leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaan ka tegay oo ah runtii salaamaya isagana guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo had iyo jeer wax kasta oo la qabanayo qayb weynkaa sida halkan laga sheegay gobolka waa ku ammaanaynaa marka waa idin salaamay sidaa la sheegay waxaan ku faraxsanaa inaan kasoo qayb galo xafladan wejiyada badan leh ay ugu weyn tahay maalintii shaqaalaweynaha adduunka kowda may iyo furistii labada wasaaradood ee aan dhihi karo waa wax xukuumad ahaan aanu ku faanno maanta in la furo labadan wasaaradood ee qiimaha badan ee lagu dhisay hanti iyo talo soomaaliyeed oo keliya aad iyo aad ayaanu leenahay hambalyo wasaaradaha shaqaale weynaha soomaaliyeed anigoo ku hadlaya sida la sheegay magaca wasiirada kooliigayga ama walaalaha ee halkan fadhiya iyo sidoo kale magaca xukuumadda maadaama ra-iisul wasaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii aanay fursad u helin oo shaqo ku mashquulsan yihiin inay nagala soo qayb galaan een, ee, farxaddan inaan magacooda magaca xukuumadda ugu hambaliyeeyo shaqaale weynaha soomaaliyeed shaqaale weynaha adduunka inaan magaca xukuumadda ugu hambalyeeyo labada wasaaradood ee maanta halkan wasaaradahoodii madaxweynuhu xadhigga ka jaray waxaan leenahay hambalyo guulaysta sidii hore loo yidhi ummadda soomaaliyeed iyadunbaa wax qabsan karta ee labaatan iyo lix sano ma jiro waddan burbursan dhammaan waddamada kale si unbaa loo gacan qabtay waxaan dhihi karaa soomaalida waa la dayacay laakiin inaku inayna isdayicin sida maanta wasiiradani ay ina tuseen aan dalkeenna dhisanno wixii aan haysanno isu geysanno ayaa loo baahan yahay waxaan ammaanayaa runtii madaxweynaha hoggaankiisa oo ilaa laba kun iyo labiyo tobankii dalku uu sameeyey horumar aan la qiyaasi karin halkan waxaa laga sheegay in boqolkiiba toddobaatan shaqaalaha dawladdu koray ilaa laba kun iyo labiyo tobankii waa sharaf weyn dalku wuu dhismayaa soomaalidu way dhismaysaa soomaalidu way soo noqonaysaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenahay laysku tashado wixii mugmugdi iyo khilaaf jiraha layska saaro dalkeenna inaku baa dhisan karna hambalyo
weli barnaamijka dhacdooyinka maanta ayaan ku guda jirnaa iyadoona aad dhegaysateen khudbadii halkaa uu ka jeediyey wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska mudane maxamed cabdi xayar maareye sidoo kale waxaa halkaa khudbad dheer ka jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud asigoona sheegay in shaqaalaha soomaaliyeed ay ku shaqaynayaan marxalad adag loona baahan yahay in la dhiirigeliyo sidoo kale madaxweynaha ayaa khudbadiisa waxa uu ugu hadlay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay dibudhiska xarumaha dowladda
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيه، سدال كقدال سومالي دو وحكومة ماذا إيه، صدر موغض سؤال كدن عمل يا وزير كوحي عن ضد وشيق لهين شاهد بالأعيان أيضا أهون وابا هرتاقن هايبو يعني عندهن كو أركينا وانا غور مغضان حربا غور رينتي إنان وهمبليايو guud ahaan shaqaale weynaha adduunka gaar ahaanna shaqaalaha soomaaliyeed meel kastoo joogaan xoogsatada muruqmaalka dhinac walba kuwa dharka madow haysta iyo kuwa garbaatiga xiran intaba dhammaantiin waxaan leeyahay hambalyo maalinta kowda meey ee shaqaale weynaha adduunkooda ka tihiin xubno firfircoon oo aad iyo aad muhiim u ah sidoo kale waxaan u hambalyaynayaa dhammaan hay-adaha shaqada iyo shaqaalaha ku lug leh oo ay horjoog u tahay wasaaradda shaqada xiriirka guud ama isutagga muxuu ahay ururada shaqaalaha soomaaliyeed iyo intii maxaan ku yidhaahdahay shaqaalaha iyo guddiga madaxa bannaanee shaqada iyo shaqa dhammaan wixii shaqada iyo shaqaalaha kulahoo dhan waxaan leeyahay maanta waa maalintiinni iyo waxaan leeyahay hambalyo waa maalin weyn ee soomaaliyana maalmihii soo maro taariikhiga ahaa oo sugaanta aad aragteen iyo maxaan ku dhaha gabayada iyo mahmahyooyinka waaweyn horey looga bixiyey waaye maanta muhiimaddeeda dadka soomaaliya dhexdiisana sidaas ayay ugu weyntahay intaa kadib waxaan rabaa inaan u soo noqdo dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya marar badanna waa waan dhahnay waxay soo bilaabatay burburka kadib labadii kun carta markii dowladda kumeelgaarka ahayd lagu soo dhisay intii ka dambaysay dowlad dhisiddu waa socotay bulkeeti bulkeeti la dul saaray ayay ahayd runtii maanta wanaaggan markaa meeshaas uu safarka ka soo bilowdo meeshaas oo socdo waayo oo maalinba maalinta ka dambaysana siina qurxanaanayo meeshii u dambaysay la gaari lahaana u sii dhowaanayo waayo annagu intii aan nimiday karaankeenna intii ahayd ayaan ku darnay oo aan hore u qaadnay xawliga inuu dheeraado dadka soomaaliyeed tijaabooyin ayay maalin walba gelayaan tijaabooyinkaasoo in badanoo ka mida ay ku guulaysanayaan laakiin in badanoo annaga naga mid ah tijaabadaas aan ku guulaysannay ma arkaane weli xafafkii iyo xanuunkii iyo dibudhicii iyo dhibkii shalay ayaa weli u malaysaa in waa mahadsantihiin aad iyo aad waxaan leenahay marka dadkeenna eeb ma laha ee, liidanaan ma laha laakiin waxaa aan weli xambaarsannahay xanuunkii shalay waaye burburkii kalsooni darradii dhibkii dhici jiray wixii inaan ka gudbayno ayaa in badanoo naga midaya weli ay ku qancilaadaan waxaan rabaa inaan u sheego maanta soomaaliya safarkaas dheeray ku jirtaa iyo hayaankaas waana socotaa waxaan leenahay dadkeennu gadaal waddada ha u eegeen hore uun waddada inta dhibka badanna ee weli waddada dheera naga sii hor muuqata oo keliya yaana idiin muuqanina gadaal gadaal waddada afiiriya waa kow qodobka labaad waxaan leeyahay markaad soomaaliya qiimaynayso qof kastoo soomaali ahow yaad u barbardhigaysaa soomaaliya horta isweydii ushaan u lagu jimeeye lahayn ama waa dheeraataa ama waa gaabataa halayidhi yaad ku jimaynaysaa soomaaliya afarta boqol shanta boqoloo sano xadaaradda soo dhismaysay iyo dimuqraadiyadda iyo horumarka soo dhismayey ee maraykanka miyaa ku jimaynaysaa kunka sano ka badan xadaaradda iyo dowladnimada iyo maxaanku rahdaay ee soo dhismaysa ee yurub miyaad ku- miyaad ku tijaabinaysa yaad barbardhigaysaa dalalkii afrika ee lixdankii sida annagoo kale inta xorriyadda qaatay dhibaata aanay ka dhicin ee socdo waxa waaye inaad isweydiisaa horta waa maxay mitirka aan ku cabiraayo soomaaliya isweydii markaad mitirkaa hesho kadibaad soomaaliya cabiri kartaa meesha ay ka timid iyo meesha ay joogtana aad qiimayn kartaa laakiin mitirkaas hadaadan helin oo mitir khalada aad qaadatid cabir khaladaa kuu soo baxayo waa la hoogay waa la dhacay musuq maasuq baa arradii burburiyey amni daraa xagga ka dhacday maxaanku irahdaa intaa muxuu ahay hoog ka soo gurmaday xagga balaayaa ka soo butacday ee reer hebel baa noole bal hebel baa na khayaanaya oo na dhacaya oo na muxuu waxaasoo miiran ayaa wakhtiga ku dhuminaynaa waa maxay cabirkaa naga khaldan aan wax ku qabirayno iyo aaliyadda aan wax ku qiimaynayno ayaa naga khaldan marka dadka soomaaliyeed mar kale waxaan leeyahay cabirka saxda ee soomaaliya ee lagu cabiri lahaa qaata dal kii qaatay dowlad dowlad noqday xoogaystay muujiyey dimuqraadiyada oo maanta dalalka afrika marka dimuqraadiyada afrika laga hadlayo kuwa loogu soo horsheegu og yahay ah sanadkii kii oo loo yaqaano sanadkii afrika oo dalalka ugu badan afrika hal mar ay hal sano ay xoroobeen dal ka mid ahaa ee ku guulaystay in madaxdiisii xafiiska doorasho ay ku yimaadaan doorashona ay uga baxaan waa soomaaliya kuwa kale ee lixdankii madaxda noqday oo dhan waxaa nin lagu seexdo ha seexan kun sagaal boqol iyo lixdankii dalalkii xorriyadda qaatay nimankii ugu horreeyey madax ka noqday mid soddon sano hayey mid maxaanku idhahdaa labaatan sano ay ka badan hayey mid asoo sii cararaya jidka ku dhintay mid qaxooti asoo adduurka ku dhintay intaas isugu jireen madaxweyniheenna ugu horreeyena isagoo oo maxaanku idhahdaa boqol sano ku dhow ayuu dalka asoo joogow dalkan dhexdiisa inta ku dhintay si sharaf badan oo qiimo badan loogu dugay oon dalka ka cararin yacni dadkii sidaas ahaa waan soo soconnay waad ogtihiin maxaanku idhahdaay dowladnimadu meesha soo martay xoogga aan muujinnay guryahan maanta naga burburay ean dayac tiranaynaahi guryo soomaaliyeed oo xoog soomaaliyeed iyo dhaqaalo soomaaliyeed lagu dhisay aan shalay si kastaba haatee siyaasadda waxaa caam isaga ah guulo badanood gaartaahi maalintii ugu dambaysa qarabka dhacaahi guulihii hore oo dhan oo tirtiraa marka dhibaataa dhacday dalkii waa dumay waa burburay dowladnimadii qaran qowmiyadda soomaaliga ah waa jirtaa weligeedna waa jirtay shalayna isticmaarkii ka hor iyo isticmaarkii iyo dowladnimada waa jirta maanta burburkana shacabka soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waa jirtaa ummad ahaanay u jirtaa waa nooshahay waa xayi laakiin waxa naga xumaaday waa dowladnimadii siyaasad xumaatay xukun qaab daraaday ayaa keenay in- inay burburku nagu dhaco maanta waa ka soo kabanay meesha aan gaarnay aad iyo toban sano dagaal joogto ah maraan annagu dhexdeena isdirirayno mar ciddii noo soo gurmatay aan la dirirayno marba meelaan soo marna maanta waa mahadsantihiin gabdhaheenna sharafta badan aad iyo aad aad u mahadsantihiin marka dadkii noocaas ah ayaan nahay dalka meeshaasuu gaaray waa ka soo kaban waa ka soo noqon waxaa markaa rabaa laba waxyaabood dadka soomaalida ah maanta fursaddan inaan inaan la wadaago mid waxa waaye war culayska xamaaliga ah ee culayska badan ee xanuunka badan ee dhibka badan ee miisaankiisu aad u weyn yahay ee aan ka dhaxalnay burburkii dowladnimada horta kow annagu aan iska dhigna cid naga dhigaysa malaha aan dhigno war fiirsiga culayskaasi waa maxay waxa waaye wixii shala dhacay xumihii shala soo jiri jiray maanta inay weli jiraan in maskaxdaada ay ku qufilan tahay ay ku xidhxidhan tahay kuwii dalka ka cararay ayadoo dhibaata jirtana dibadday ku nool yihiin ayagoo weli aaminsan dalka sidii shalay markay kasoo cararayeen inuu sidii u xun yahay ayagoo weli aaminsan kuweenna dalka dhex joogee mar walba dhinac ugu cararaye mar walba dhinac u qaxayena xanuunkii shalay mar walba dhinac u qaxa ah ayaa weli nagu dambeeyaana war aan iska dhigno annagu aan isdaaweyno kow nalama daaweyn karo cirbad antibiyutigoo laysaga duro xanuunka noocaasa ma laha tiiraanya bixin waxay leedahay isu garaawshiyo isu dhowaasho maxaanku idhahdaa garabka isu raaricin isgarab qabsiyay leedahay ma laha daawo lagu duro oo looga daawooba male marka aan aan dhigna meel aan aaminno nafteenna aan aaminna dalkeenna mithaalka taas inay guul tahayna maantaan dhex taagannahay gurigaan quruxda badanna sharafta badanna oo aan soo dhex marnay oo qalabaysan oo dhexdiisa waxaad yaalla aad aragteen annagaa iska leh macaan macaan iyo dhadhan gaarahou leeyahay oo aanay lahayn sar oo konton dabaqa ama boqol dabaqa oo meel kale ku taalla oo qurxoon macaan ayna lahaynoo kan noo leeyahay annaga kan inaan macaansanno waa marka laakiin sarta niyoo ka taagan iyo midda dubay ka taagan iyo midda baariis ka taagan haddaan mar walba eegi tagno aad iyo aad waa mahadsantihiin marka annagu kanaan leenahay waxaan aragnay waana qurux badan yahay waana aad iyo aad u bilicsan yahay waxaanan aragnay inaan samaysan karno marka muxuu ahaay kan iyo waxa la mid ah shalay haddaan gobolka banaadir soo samaysannay haddaan waddooyinka qaarkood soo dhisannay haddaan gurigan dhisannay haddaan kuwo kaloo badan oo magaalada jira ka dhisannay oo aan ka jawaabna dalkaaga dhiso dalkan adaa iska leh adigaa burburiso gacmahaaga uu ku burburay sababtu waxay doontaa ha aatee maantana adoo ku sugayaa inaad gacmahaaga ku dhisato cid kalo kaalmay kuu gasha allay leh waxbay un kugu kaalmayn kartaa laakiin kan waayo waxaa maalin walba gurigaa iga soo horjeeda iyo midka dhinaca kale iga jira ee burbursan muuqaalkiisa ujeedistiisu waxay tahay xusuustii dhibaatadiina soo dhaaftay waxaa caqligeenna iyo qalbigeenna ku hayo oo weli nagu hayo waxaa ka mida daarahan burbursanaa ka mida waxaa habboon marka inaan intaan isku tagno daaraha burbursan aan dhisanno kuwii aan dhismayna intaan iska xaaqno iska nadiifno iska duminno dhulka bannaysanno carruurta banooni ha noogu cayaarto oo maxaanku raa dhul bannaano naloogu cayaaro ha noo noqoto waan dhisaynaa daafacaynaa sax waa mahadsantiin dalka dalka inaan dhisannaa oon daafacannaa waajibna saaran waa gabdhaha waa mahadsanyiin marka waxaan rabnaa daaraha burbursan ee xaafadaheenna iyo magaaladeenna dhexdeeda meeshii bilicda dhaheed ku yaallo ee maalin walba naga soo horbaxayo waa xusuusin iyo maskaxdeenna inay ku sii haydo midii hadda aan sheego le xusuusta murugada leh wixii aan shalay soo dhaafnay alla ilaah madfacan mid ka sheeko yidhaa maalintii madfacan dhacayay gurigaan madfacu ku dhacay hebelaa meesha ku dhintay iyo mid yidhaahdo waa maalintii aan gurigayga ka qaxay iyo mid yidhaahdo wallaahi guriga aan ka shaqay jiro quruxda badnaa jiray bal sida u yaalla eeg mid yidhaahdo yaan naqanaynaa ilmaheenna yaryarna xaggay joogaan oo hooyo muxuu ahaa maxaa mise eedo jubbo sidan bay weligeed ahaan jirtay iyo goormaha muxuu ahaa jubbo masaanaa u dambaysay muxuu ahay gabadhii tiri diyaasbarada muddo dheer inta ku maqneed ay soo noqotay jubbo qurux badanay dalka ka tagtay markii ag maraysa inta agtay tiro jubbana ma sidaana u dambaysay wiil yaroo ay muxuu ahay habaryar u taho la socday ay rohooyo jubbo weligeedba sidaanay ahayde isagu markuu wax soo garaadsaday jubbo burbursana ugu horraysa u arkay jubbo qurxanoo bilicsamoo muxuu ahay muslim iyo gaale ay dhex degan yihiin oo lagu faano ma ahayn ma aragba marka jubba sidaanay weligeed u tiri marka carruurteennu dembi ma laha leanna kan markay soo garaadsadeen kanay arkayeen burburkaanay arkayeen dadkeennii shalaydii fiicneed joogay ayaa mas-uul ka ah inaan dhallinyarada ku hadno oon ku muxaaha hanuunino oon ku bogaadinno annaguna aan ayna arkaan mithaal fiican oy ku daysa karaan aan noqonno oo aan dib u dhisno muxuu ahay daaraha waxaan rabnaa beesha caalamka wanaaggii faraha badnaa ee soomaaliya usoo suubisay iyo midda ay weli u samaynayso waa uga mahad celinaynaa marna ma ka abaaldhacayno wakhtiyadii xanuunka badnaa ama dhibka badnaa kaalmadii caalamiga ahayd boqolaalka kuna soomaalida ay ku badbaaday iyo caalamka kuweynii carara inta u tageen soo dhoweeyey ee fariisiyey ee dejiyey intaba ma ka abaaldhacayno waana uga mahad celinaynaa waana u haynaa muxuu ahaay abaalka laakiin hal midaan rabnaa inaan sheegno midda aan sheegno waxaan rabnaa markaa inaan sheegno ay tahay kaalmada qaybteeda jilcan soft party afqaradga ama qaybta jilcan soomaaliya muddo dheerna waa ku soo jirtay maantana weli way usii baahan tahay laakiin mid bay kaga baahi badan tahay waxay kaga baahi badan tahay kaalmada mideeda muuqata oo dadku ay arkayaan marka waxaan leenahay saaxiibadeenna ah kaalmada nooceeda jilcan ama nugul weli waa u baahannahay maxaa ka mida kaalmadaas waxaa ka mida tallaalka caruurta iyo hooyada waxaa ka mida muxuu ahay dib u heshiisiinta waxaa ka mida maxaanku iraada wacyigelinta dadka la wacyigeliyo waxaasoo dhan muhiim waay waa u baahanna siminaarada workshobyada laakiin waxbaan kaga baahi badannahay maanta waxaan uga baahi badannahay inaan noloshii dib u unkanno oo aan dib u soo abaabulnaan u baahannahay si aan u soo abaabulnana waxaan u baahannahay in aan helno dhaqaale qoyska soomaaliga ahi waxa ugu yaru heli kara inuu helo shaqaan u baahannahay wixii shaqo abuuri lahay ama shaqo keeni lahay u baahannahay waxaan u baahannahay sidaas daraaddeed in aan dib u dhiski dalka nalaga kaalmeeyaan u baahannahay sartaan ma aha oo keliya wasaaraddii shaqada oo dib noogu dhisantay meeqa qoys oo sooma bishii oktoobaray ahayd aan u malayna markaan dhagax dhigno bishii oktoobaray ahayd meeqa qoys oo soomaali ah ayaa intaasoo bilood biil ka heshay dhismihii sartaan meeqaa ku noolaatay oo saxankooda maxaan ku dhaha habeenkii miiska lasoo saaray dhismaha sartaan awgeed oo annagu aan maalgelinay oo lacagteenna aan ku bixin maanta caalamku waxaan rabnaa inaan u sheegno si dhallinyaradeenna shabaabka uga soo noqdaan oo burcadbadeedka uga soo noqdaan oo tahriibka iyo badaha ay ku dhammaanayaan uga soo noqdaan fursad shaqaan u baahannahay waddadiioo la dhisaan u baahannahay waxaan u baahannahay kanaalkii webiga beerta waraabinaya oo dib loo dhisaan u baahannahay waxaan u baahannahay mashruucii korontada oo dib loo agaagumo koronto raqiisa oo jalaato hooyadu jalaato inta ku samaysato subaxii ay suuqa la tagtaan u baahannahay waxa aan u baahannahay waxaan u baahannahay waa waxaas maanta taasaan u baahi badannahay taas waaye waxaan u baahannahay amniga dalka waa ka keennay meeshii askariga uu ku filnay maanta waa ka keennay askartu qaybtii ay ku lahaayeen ama military ama booliis ama nabad sugidahada dowrka ay qaadanayo bishii lasoo dhaafay afar baabuuroo rakiban oo dad soomaaliyeed oo maqaayad ku qadaynaya in hoosta inta laga dhigo lagu qarxiyo la rabay ayaa ciidamadeenna amnigu ay fashileen ay qabteen miidiyaha waa ka aragteen intaas iyo in lamidoon la arki karin oo amniyaadka iyo amiirada iyo tuugga garguuranayo habeenkii saqda dhexe sagaal saac habeennimo lasoo qabanaya tira ma laha welina way wadaan marka waan waxayn intaas ciidamadii maantadaa saacadda inta hadlayna dagaal ay ku jiraan qaar baa shabaabkii sii oryoonayaan qaar baa muxuu ahay dhibaato ku dhacaysa wiil soomaaliyadaa saacaddaa iyo kuleelkaa jooga dhiigbaxayo oo dhaawacanuu meel yaallo intaa loo gurmanayo loo cararayo isagoo ay tahay cadowga inuu meelo muqdisho ka fogfog oo aad uga fogaa muxuu ahay yaa dagaaladaasi ka socdaan laakiin midka kale waxay tahay shabaab xabadda ku socota waxaa ra gadaal in aan looga soo biirin wiilka rajala'aantu ay shabaab ku biirinayso inaan joojinaa loo baahan yahay nolol kale inaan ku sinno wax ka wanaagsan inuu dad dilay in asiga la dilay inay jiraan inaan ku sinnaan u baahannaha kaas maxaankuaa doontaa derbiga ku sawiran ku yaalla ee badda kusii dhimanayo ee dhowr boqol oo maxaanku raha soomaali ah oo dhallinyaro ah ay maalin dhaweyto nooga dhinteen oo shalay maana daraad isbuucan gudihiisa mar kale badda cas laga soo badbaadiyey sagaashan in ka badan oo soomaaliya oo hal doon saaran oo doontii ay matoorkii ka damay oo biyaha saas u sabaynaysa ayaa muxuu aha maraakiibta caalamka ee badahayna joogta burcadbadeed ilaalisaa inta u gurmatay kasoo qabatay kasoo saartay maraakiibtooda kusoo qaadan waa sagaashan iyo dhowr maalin walba sidaasay u socda dhallinyaradeenna dhallinyarada noocaas ahaa mushkiladaha ee ku qasbaya duruufahaasi seminaar iyo workshop iyo maxaanku raha wacyigelin iyo hebelowna kama bixiso nololay rabaan nolol dowladda soomaaliya waxa maanta saaran muhiimadda koowaad saaran sidii nolol loogu abuura caalamku maanta hadduuna kaalmaynaya kaalmada noogu xoogga badan oon u baahannahay waa middaas seminaaraa nairobi loo tegayaa mid kale adiis loo aadayaa xagga jabuuti baa mid lagu qabtay siishalistaa mid kale ka dhacay maxaanku idhahdaa caasimad kalea mid kale ka dhacay looskii kala cararayo oo qof walba isleeyahay laba maalmood oo d s a mishaarka wuxuu ku aawabad qaadan doontaaye laba maalmood oo d s a ka soo qaado walaalayaal waxba noo samayn mayso d s a ha qaadanin seminaarka halkan ku gal lacagtaas wax kalay tare wax micno kalay noo suubinay haddii aanu qofkana kaalmaynayahay inta soo baxo wasaaraddan dhexdeeda noogu yimaado aanuna kaalmayn karin dhib kuma qabno meeshuu nagu kaalmayn karay airboortka dhexdiisa iyo meeshay tahay ugu tegaynaa laakiin ma aha muxuu ahay caasimado kale iyo diyaarado tigid maxaanku idhahdaa iyo hotel five star oo la socdo laguma waajibin daruuri markay tahay oo soomaaliya ay wax uga fakanayaan waa ogolnay waan yeelaynaa waan u safraynaa waan tegaynaa waana u safarnaa waana waana bannaan tahay in la yeelo laakiin si dadban oo yar oo macno aan lahayn dalkeenna dadka inaan inta kusoo jiidnaana laga raba oon keenno annagu inaan sii cararna maaha waa sii cararna waa sii cararnay waa na anfici weyse marka waa inaan inta intaan joogno dadka aan soo kaxaynon inta keenno waay caalamka waa inaan keennaa walaalaha naga soomaalida ay dibadda ku maqan waa inaan keennaa dalka waa in loo soo noqdaa maanta aan isku ogaano waxa aan qabsan karna aan qabsanno waxa aynaan qabsan karinna kaalmo aan u doonanno daaraha joogaa waa dacdeed mudane maxaanku idhahdaye cabdiweli wasiirka shaqada iyo wasiirka howlaha guud iyo taliyaha ciidanka booliiska muxuu ahaaye maanta saddexda mashruuc saddexda daarooda isku dhegan ee tan wasaaradda u horeysa oo tan wasaaradda howlaha guud ay ku xigto oo tan maxaanku idhahdaa qaybta guud ee mxu gobolka banaadir ee maxaanku idhahda ciidanka booliiska ay ku xigto wax aad iyo aad u qurux badan waaye wax aad iyo aad u qurux badan oo lagu faano oo dhadhanna waay war waa sidaas boqolkii shashamintaa maxaanku idhahdaa kaari ka caraan kaari ka nuurad ah maxaanku idhahdaa toban kunoo maxaanku idhahdaa ka baxdo shaqaalaha maxaanku idhahdaa xoogsatada maanta lagu bixiyahay waxaan kari karna waaye wacyigaasi inaan yeelno besaa naga maqan aan yeelno aan u istaagno aan yeelno daaraha naga dhiman ee wasaaradaha leh ee iskuulaadka leh ee isbitaalada leh ee maxaanku idhaahdaa degmooyinka iyo maamulka xarumaha leh aan dhisano waan dhisan karnahay aan u istaagno oo shacabka soomaaliyeed qofki beenta maxaa keenaya waa run muxuu aha daatay walaasheen jawaahir waa run kuwaa meelaha la taagan musuqmaasuqa arradii burburiyey wixiyaa la kala boobay intaa laga dhacay kanaa la yeelay war dalkaani waa dhismaya khalad la'aan marna ma dhahayno khalad ka madhaco dalkaan ma dhahayno khalad ma dhaco ma dhahayno boqol kiiba boqolaan qurxannahay ma dhahayno halka waxaan leenahay waxa waaye war waa koraynaa horumaraan samaynaynaa waa soconnaa ma fadhino dhiiqada ma dhex fadhinee waa ka baxuhaynaa waa sii soconnaa waa koraynaa waxbaan baranaynaa qaladkii shalay dhacay casharow noo noqonaa maanta ku noqon mayno halkan dowladda federaalka ee mandatekeeda maanta sii dhammaanaya markay timiday baaxadda shaqaalaha intuu ahay dowladda rayidka inta ku kororto waa la sheegay dalkani ceel shidaalana uma baqin dahabna meel ugama soo dilaacin caalamkuna beeso kuma soo duldaadin dadka soomaaliyeed waxay qabta shaqaalahaas la sheegaya mushaarkooda dowladda federaalka bixiso ciidamada aan sheegayna ee boqolaal kilomitir meel maanta magaalada muqdisho jiro saacaddaa ku dhaawacmaya ku dhimanaya noloshooda dowladdaa bixiso way dhici kartaa mushaarka inuu daaho way dhici kartaa waxyaabo badanoo u baahnayn inaan naga baaqdaan mar laakiin waxa yaraan haysanaa marba meeshii aan ku aadin karnaan ku aadinaa bajetka dowladdan ay leedahay ee dhammaantiis magaalada muqdisho ka yimaada iyo dhulka ku xareeraysan ee ku dhowdhow ka yimaada dhammaantiis kulligiis u dhaya ee dowladdan iyo ciidankeeda amniga iyo waxeedoo dhan ay ku taagan yihiin waxaan isleeyahay haddii sidii la yeeli jiray ama wax loo dhici jiray ama wax loo xadi jiray loo xadayo intaasi ma aanay suurto gashan meelo waan sheegaa mar walba waxaan dhaha tubada biyaha markii ay biyo daynayso oy dhowr meelood dhibicdhibicdhibic biyo ka leedahay waa waa waa waa waa sixi kartaa meeshii biyuhu ay ka dhibcayaanba waad uuji kartaa tubadu laakiin haddiina biyala aanay ku soconin meesha ay biyaha biri ka dhibci doonto ma garanaysa waxaan leenahay tubada biyaan ku shubnay nidaam maaliyadeedaan dhisnay wasaaraddeenna maaliyaddaa dhisan xisaabiyihii guudaa dhisan hantidhowrihii guudaa dhisan bankigeennii dhaxaa shaqaynayo waa loo wada taagan yahay maalin walba khaladkii dhacana maalin walba baarlamaankeeniyaa shaqaynayo oo shuruucdii saxda ahay maalin walba ee maaliyadda iyo maxaanku idhaha integri yacni isku isku toosnaanta muxuu ah dowladda maalin walba soo saarayo dadkii dib loogu tababarayaa war waa soconnaa waa tukubaynaaye waa taan mitaalkii aan soo qaadi jiro ahaa cunuggii socod baranayey ee hadduu dhaco nacaskii waa dhacaya fiiri haddii la yidhaane ninaana la dhihin kelmaddaas daraaddeed dhulku iska fadhinaya maba kacayaba haddii inta loo sacbiyo waa booda la yidhaane inta qosloo istaago mar kale haddana sii soconaya ilaa marka dambe uu ka ordo war markaan khalad yar galnaba mid soomaali ahoo af dheer haddii uu yidhaa bal eeg hadda waxa uu samaynaya waa dhaceen waa kufeen intay ka dhaceen xaggay ka mareen hadduu yidhaah macnaheedu waa maxay si aanan loo khaldamin waa inaan waxba la qabanin dowladnimada shaqo dowladnimo waa inaan la qabanin ma la khaldamayo nin gurigiisa fadhiyo koobkiisa qaxwada cabayo miyuu khaldamaya ma kufaya ma dhacaya daqar maa ku dhacayo marka waxaan rabaa yaanayna niyad jibinin kuwa ayagu niyadda ka jabtay oo niyaddooda soo kabalaadahay waa kufeennaa waa dhaceennaa waa isdhaliilaynaa laakiin waa sii soconaynaa ma hakanayno ma ku niyad jabayno war si aan wax lagaaga sheegin farhas ku feeqin shaqaalaha qorin ciidamada ha adeejinin waa soo jabeen intay ka dhaceen waa kala tageen muxuu ahay hub ha u soo gedin aa hubka haddaan baasada ku bixiyo mishaarkii alla bixi waayaa lay dhahaya mishaarkaan bixina mishaarka haddaan bixiya aa ciidamada hub ma haystaan waa qaawin yihiin maxaa ma dhagax bay shabaab kula dirirayaa lagu leh haye inta haddaa ka bacd war waxaan haysanaa waa yar yihiin maalin walba meeshay nooga adeegi karaanaan uga adeeganayna waxay noo qaban karaanaan u qabanayna waa soconaynaa yaanay idin niyad jibinin kuwa marka maalin walba ama miidiya taagan ama fadhi kudirirka fadhiyo oo miino keenaya oo xataa ku qanci waayey xadiidka rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo yidhi war haddaad hadlaysid wax fiican sheeg rajogeli dadka wanaagga iyo maxaanku idhahdaaye waxa wanaagsan dadka u tilmaam haddaadan kari karin iska aamus laakiin laabtobkaaga kor fadhiisa qabqabqab wax internetka ku siday sawir qaab daranoo muxuu aha karikateer xagga ka- ka abuur mid kale xagga ka samee ee war muxuu ahaaye mid fadhi ku dirir oo xamar jooga warkiisa soo xigo maalin walba sheeg qaxwada muxuu ahay adiga boqolka dollarnaa ku siinaya mashruucaanaan wadaa baarlamaankaan rabaa inaan caaye kaale ila ololey maya madaxtooyada madaxweynahaan rabaa inaan waxeeya kaalay fadhi kudurirka ila fadhiista ila waxeey maya ee maxaanku raha ciidamadaan rabaa beriga ama sarkaal hebel ayaan rabaa inaan wax ka sheega ee ila waxeey maya soo bax gaalkaanaan u tegaynaa waa u sheegaynaa waxaan leenahay gabadha meeshaas joogta waa tuugo kaasna waa reer hebel xaggana reer hebelaa isku biirsaday xaggana muxuu ahay magaciisa ka dha war waxaasi aad iyo aad uga qiimo badan oo kahanweynaan nahay oo ka micno badan dad kahanweyn oo intaasoo ka micno badanaan nahay kaas ha loo caqli celiyo yaan la dhagaxyaynin oon la tuuriyaynin oon la caynine ha loo caqli celiyo gacanta inta laga qabto walaalow gacali u kaadi sidaan ma ahane ha la yidhaha ha la celiyo waana soconaa dalkeenna haddii waxaan rabaa mar walba waa soo qaadaa mataalaadka intaan joogno soo noolayn waxyaabaha aan la turan maalin maalmaha ka mid ahaa bulshada rayidka meel isugu timidaya tacliinta soomaaliya laga hadlay barnaamij waxaa jiri jiray la yidhaahdo madasha bilaha ee muqdishoa la dhihi jiray wax walboo dhibaata oo muqdisho ka jirta iyo wax walboo wanaagahu muqdisho ka dhigaa bishiiba mar inta laisku yimaada laga hadli jiray mar muxuu ah qafaalashadii iyo afduubkii magaalada muqdisho waa taqaanaa dadka sida loogu afduubi jiray yaa mar mar laga hadli jiray daawooyinka dhacaya suuqa la keenaa laga hadli jiray cuntada maxaanku dhaha dhacsanee suuqa taallaa laga hadli jiray wanaaggana waa laga hadli jiray tacliinta iskuulaadka furmayo waxa nidaamka soo noqonayna waa laga hadli jiray iskuulaadkia inta laga hadlaa la yidhi xamar boqol iyo labaatan iskuulaad ku tiirlay lixdan ka mid ahaa maanta furan xamar oo iskuulaadkii iskuul ahaan loo aadaa ninmaa inta istaago wuxuu yidhi soomaaliya marka loo fiiriyo waa dhibic oo oo badda badda lagu rido waa dha dhibic badda lagu rido biyaha badda maxay ka bedeshaa waa waxba waxa aad sheegaysa waa waxaasoo kale gabaraa intay istaagtay waxay tiri dhibicdaas badda ku dhacday haddii aanan ku raaxaysanin oo aanan jeclaysan bad oo aanan arkin badda dhanna ma arkaynay dhahda ma u jeedaynaba badda weynaad sheegaysa uma jeedin dhibicda haddaan arki weyn war haddaan tallaabooyinka yaryarka ee kan iyo kuwa kale quruxda badan hor usoo dhacayo kuwa hadda socda aan arki weyno ku raaxaysan weyno jeclaysan weyno daaraha dhaadheer ee muraayadaha ee maxaanku ihahdaye new york iyo dubay iyo maxaanku ihahda toronto ku yaalane ma arkayno lianna midda ugu salaxoba annaga ma balihinbo ma balihinba xaggee ku arkaya adiga ma balihidbe marka waxaan rabnaa waxa aan qabsan karna aan qabsanno mataalkii waa kan waxaan isku tari karna aan isku tarno keena liita aan u gargaarno xarumo ah badan oo agoonoo dad soomaaliyeed ay hayaana magaalada muqdisho ku yaalo waa wax lagu faano wa kuwa koolla dhuuqa ah ee layidhi ha la aruuriyo oo ha laga celiyo koollada oo wax ha la baro waa wax lagu faano wa guryihii iyo dalkaaga muxuu ahay dhiso yaan dib u bilaawna waa dhisanayna laamiyaan dhisannay daaraan dhisannay iskuulaadaan dhisannay waa soconnaa horeyaan usii soconnaa war waxaas wanaagga ah aan ka sheekayno aan sheegno aan ku faanno waa waxaan leenahay maanta waxaan rabaa hambalyada hay-adaha dowladda soomaaliya ee ka shaqeeya daryeelka iyo xuquuqda iyo qurxinta iyo awoodsiinta shaqaalaha ka sokoob wasiirka waxaan rabaa mashruucan waa ku guulaystay dalkaaga dhisoo ahaa mashruuc kaloo dalkaaga dhiso ah oo qaybtii shaqada waa tanaayo wasaaradaana loo dhisay isutagga ururada shaqaalaha soomaaliyeedna calankoodii waa kaa halkaa ku taagan guddigii madaxa bannaanaa shaqaalaha waa dhisan yahay dhammaan shaqadii iyo shaqaalihii waaye oo wax weyn loo qabtay hal ilaahu rabbi uu soomaalida u roonow ee hal midaan rabaa mashruuc kale wasiirku wixii uu noo soo qabto ku mahadsan yahay ilaa iyo hadda qaybtii shaqada iyo shaqaalahana wax muuqdo oo la taaban kara ama hadday tahay dhinacii hay-adaha ama hadday tahay dhinacii maxaanku yidhaahdaye ee dhismayaasha iyo wixii waxbadan ka qabsooma hal midaan rabaa maanta qaybtii arrimaha bulshada qaybtii arrimaha bulshadaan rabaa inaan u noqonno maanta wasiirka waxaan rabaa inuu abaabulo oday uu ka noqdo nana kaashado qofka ugu horeeyo kugu garab istaagi doona macalin wasiir aniga waaya haddii alla yidhaa arrinta ku saabsan arrinta ku saabsan naafada soomaaliyeed dadka naafada ah ee ama dagaalkii nooga naafoobay ama xanaano darre iyo muxuu ahay muxuu tallaal la'aan dabaysha u naafaysay ama sidooda kale qudrada ilaahay ay muxuu qadarta ilaahay ku naafoobay oo dadkeenna ah soomaalida ah dalkaanna waa dalkoodii dadkoodiina annagaa ah meel kale inay ay maxaanku idhahda laga taageerahayo waa u baahannaa ciddii taageerta u mahad celinaya laakiin waa in annaga bilownaa macaalin wasiir sanduuqa naafada qaranka soomaaliyeed in la furo oo la dhiso waaye oo dadka soomaaliyeed dal iyo dibad meeshii ay joogaanba loogu gargaarayo naafada hadday tahay shaqa u abuuris hadday tahay waxbaris hadday tahay daryeel dhinac walba leh in aan naafadeenna dusha saaranno qofna miisaankiisa ma cuslayaa la yidhi waa miisaankeennii waa inaan dusha saaranno waayo oon qaadno waay waa inaan kafaaladooda qaadna waxooda aan qabanna marka mashruucaas macaali wasiir sanduuqaas sanduuqa naafada qaranka la yidhaahdo in la dhiso meel kastoo ay joogtana naafada hadda intii awooddeenna aan gaarsiin karno hal qof oo ka mid a haddii aan wax u qaban karno inaan u qabanno ay tahay waaye waxaan rabaa sanduuqaas in la dhiso dad soomaaliyeed oo bulshada soomaaliyeed magac iyo sanduuqaas macaali wasiir iyo muxuu ahay dhammaan dadka soomaaliyed waxaan rabnaa dad soomaaliyeed oo mujtamaca soomaaliga dhexdiisa magac iyo maqaam iyo karaamo kuleh in loo dhiibo mas-uul ay ka qaadaan magacooda wax ugu ururiyaan annaguna aan ku garab istaagno waxaan rabaa inaan usoo jeesto dadka naafada ee soomaalida meel kastay joogaan nacam waa duruufo gaara iyo baahi gaara had leedihiin oo tixgelinteeda iyo maxaanku yidhaha qadarinteeda leh laakiin wax badanaad qabsan kartaan laftiinnu dadku naafadu wax badanay qabsan kartaa ma aha in aniga haddii aan meel yar oo maxaanku idhahdaa aan beelo inaan nolosha ka quusto ama aniga lastiisa aniga waana ku faanayaa waana dhahayaa aniga aabbahay curyaan u ahaa nimaan soco karin oo labada lugoodla oo ah sheekh maxamuud garguurtaa la dhihi jiray kow waxaa daliil u ah nin shiikhow ahay oo caalim ahoo wax bartay waa kow asagoo curyaan ah nin ganacsadaa oo la yaqaano oo hanti badannala waa ahaay magaalada buulo burte iyo magaalada jalalaqsi daarihii aabbay uu ka dhisay uu ku lahaa jir weli waa ku yaallaan noloshaada marka inaad curyaan tahay macnaheeda adigana ma aha inaad muxuu ahay nolollaada ah waxbaad qabsan kartaa qofaad tahay dadku madaxay ka nool yihiina murqaha kama noola caqliga iyo madaxa iyo garaadka iyo garashadaa laga nool yahay ee murqaha lagama noola oo keliya marka naafadana waxaan leenahay dadka baahida gaarka ah qaba ee walaalaha ah idinkuna orda oo wax allaalay waxaad qabsan kartaan qabsada ki aan waxba qabmidaa laga yaabaa duruufihiisa gaarka ee baahidiisa gaarka inay gaarsiiso inuu wax badan aanu qabsan karin war kaas ha la kaalmeeyo oo ha loo istaago laakiin kaagaan wax qabsan kara ee harqaanka tola kara ee dembiisha falkin kara ee maxaanku idhahdaaye birta qori kara ee maxaanku idhahdaaye xeerada iyo faldhaankii wax qori kara ee wax samaysan kara waxaad qabsan karta qabo waxna baro iskoolka aad waxaan mataal kale oo ayadana ah oo aan mar walba ku dhiiradaaan ku faanaa muxuu ahay wiil ka mid ah wiilasheedu wuxuu wiilasheedu u yahay dhallinyaradii aniga aan macallinka u ahay uu ka mid yahay isagoo oo duruufo gaara ku ku sugan oo aanan meeshii la tagi tegi karin oo aan boodi karin ayuu waxbarasho bilaabay meel dhexo weliba ka bilaabay ilaa jaamacaddii aniga aan hormuudka ka ahay uu ka soo baxo oo scholarship intaan siina oo magister soo qaato asoo masters degree a maanta dadka cilmiga accountiska ama xisaabaadka dalkan dadka ugu aqoonta badan oo ka tilmaaman uu ka mid yahay waxbaa marka dadku waxbay qabsan karaan oo baahida gaarka ah qabo waxbay qabsan karaan waxay wax u qabsan karaan midka aan runtii waxba qabsan karin si kasta muqiisa u waaweynaadaane waa midka dhimirka wax ka qaba waay kaas waaye kan runtii baahida gaarkaa qabo oon waxba qabsan karin laakiin lugaan laayaa iyo gacanaan laayaa iyo maxaanku idhahdaay intaan sidaan ka ahay iyo waxaa muxuu ahay kaama hor istaagayso nolol fiicanoo oo sharaf lahoo buulle inaad gaartid ka hor istaagi mayso waxaan leeyahay iyaguna dardaarankaasaan siinayaa waxaan leeyahay war waxa aad qabsan kartaan qabsada kiina wax qabsan kara iyo tiina wax qabsan karta ha qabsade kan maskaxda curyaanka ka ah maxaankuraa dhimirka xaggiisa ka waxaysan kaas waay midka xanaanada horta gaarkaa u baahan inta kale waxay u baahan yihiin inaan fursad siinay u baahan yihiin waa shaqaysan karaan waa ordi waxbay qabsan karaan inaan fursad siinay u baahan yihiin maxaan fursad ku siinaynaa inaan xirfado barno inaan wax barno inaan shaqo siino inaan waxayno dowladda dowladda federaalkana ilaahay idankiisa way gaaraysaa shuruuc gaara oo u gaar ah dadka muxuu ah baahida gaarka qaba in la sameeyo maanta waxaan ku doodaynaa siyaasadda gabdhaheenna boqolkiiba soddon siyaasadda ha ka cayaaraan oo ha ka qayb galaan barraa imaanayso shaqo kastoo la bixinaya boqolkiiba intaas dadka baahida gaarkaala qaba waa inay qaataan inaan dhahnaa way imaanay shuruucdana soomaaliyana way tilmaamay wayna imaanay waa berri haddii alla yidhaah waqti fog ma aha laakiin maalintaas diyaar u noqo oo maxaanku idhahdaay imtixaan iyo muxuu ahaay shaqadii alugudi inaan ka waqti dambaa la gaaray qoraxduna waa kulushahay mar kale waxaan rabaa inaan dhaho dhammaan hambalyo shaqaale weynaha soomaaliyeed meel kastoo ay caalamka ka joogaan dalka iyo dibadda intaba waxaan mar kale hambalya leeyahay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wanaagga weyn ay qabatay sidoo kale fursadda maanta ah wasaaradda howlaha guud iyo taliska ciidanka booliska soomaaliyeed oo ayagana xarumo qurux badan halkaan ah samaysteen aan muxuu ahay lasoo kala soo qayb galnay xafladeedii ayaan leenahay iyaduna muxuu ahay hambalyaan leenahay waa u hambalyaynaynaa waxaan sidoo kale bogaadinaynaa u hambalyaynaynaa u mahad celinaynaa dadkii soomaaliyeed ee wax ku biiriyey dhismayaashaas maanta aan furnay ee bilicda sana quruxda badan kii kii shamintaha keenay kii maxaanku idhahdaa kaarinka carra'a keenay kii maxaanku idhahdaaye nadaafaddii soo dheelmaday oo qashinkii iyo dhulkii markii la dhisay ka caaqay kii maya ee wacyigelin u sameeyey yiri waraayi aan aan dhisanna gurigeen yiri waxaan rabaa in maxaanku idhahdaa la waxeeyo dhinaca kale haddaan usoo jeeto xukuumadda oo wasiirka warfaafintu maanta uu magaceeda uu ku hadlo wasiirrada waxaan leeyahay yani ulbaa la idiin tuuray oo meel halkaasa taallo oo qof walba inuu taga la rabo maanta kabacdi waa micno daro wasaaradaha halka qol sil degan guryahoodiina magaalada magaalada ay ku yaallaan ay ku dayactir laayi'iin maanta kadib cudurdaar ma laha waan rajaynaynaa mar dhow wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda maxaanku raa maaliyadda iyo maxaanku idhahdaay wasaarado kale inaan muxuu ahay aan ayagana xarigga aan ka jari doonno laakiin waana wasaarada qurxanaan noogsa laakiin kuwa weli aanay wax u bilownayn war xoog iyo xeelad adigu midaad doonto ku keene gurigiyaa lagaa rabaa oo qurxanoo sidaanoo kale u bilicsan inaad inaad keento maalin walba baabuur laankuruusara ha ku agmarin gurigii aad wasiirka ka eheedoo burbursan hortiisa baabuur laankuruusara oo boqol kunoo doorar jooga ha ku agmarin marka arrintaasi wasiirada wasiirka warfaafinta waxaan rabaa golaha wasiirada fariintaas inuu gaarsiiyo muxuu ahay madaxtooyada dhexdeedana lama sii deganaanayo harkaha iyo saamahana lama deganaanayo wasaaraddiisa warfaafinta oo ay ka mid tahay dhowr wasaaradood dhex degan tahayna wasaaradaha u tacsiyey waxaad tidhahdaa nima raalli ahaada muxuu ahay aadan lelihiin sabab ma jir laanna waa tijaabin waaba aragnayba waaba aragnay inaan qaban karno waaba tanaabo maxaan u qaban lahanaa marka cudurdaar ma leh wasiirkan haddii la doono dayn ha lagu lahaado waa laga yaabaa in xoogaa dayn wax lagu leeyahay laakiin waxaa la yidhi dayn sidiisaba oo qabad moogi qurgooyo male waryaa daynka iska keen in lagu yidhaa moogi muxuu ahay dayn layskuma diris inta badan weliba marka waxaan leeyahay wasiir golaha wasiiradu ha ka kaceen fadhiga ha dhisteen wasaaradahoodii ha kaashadeen dadka Soomaaliyeed diyaari u yihiin dadka Soomaaliyeed inay bixiyaan laakiin dadka Soomaaliyeed ee wasiirka inta gurigiisa ugu yimaadeen dhihi maayaan mar ku dhisnaa wasaaradii asaa laga rabaa walaalayaal wasaaradii ha lagala dhiso inuu yiraaho cararo uu qayliyo ciyaayaa loo xila dhaansha qofkii dhibaato ku jira way ariyaa muslim ay yiraahdaa war qofa inta ku dhibtoor ah loo gurmada laga yiraahay qof iska aamusan balaayo kastoo ku jira qof ka warqabta male marka waan rajaynaynaa golaha wasiirada arrintaas waxaan leenahay idinla taallo waa muxuu xaggiina ayay usoo usoo laalan tahay waxaan sidoo kale halkan looga mahad celiyey rabaa inaan u mahad celiyo dowladda walaalaheena turkiga iyo safiirkooda oo aan rabo ayagana inaan u mahad celino kaalmada ayna siiyeen soomaaliya maanta waxna kuma yaraadaan waxna kuma bataan qof kastoo kaalmo geysataa intay doontaan la ekaatee wax weyn iyo macno weyn ayay annaga noo leedahay maanta mar kale hambalyo maalinta muxuu ahay shaqaalaha soomaaliyeed gudoomiyaha cusub ee isutagga ururweynaha shaqaalaha soomaaliyeed ee yidhi hanaloo hambalyo waxaan leeyahay hambalyo dimuqraadiyadda bilowgeedaad samayseen halaysu yimaadeen halas doorta haddaad dhahdeen oo qofkii idinku mas-uulsanaayo dadka intiisa badan ku qanceen loo doortay adiga iyo inta kale oo mas-uuliyiinta lagula doortayba waxaan leenahay hambalyo dadka kale ee soomaalida iyo qaybaha kale ee bulshada rayidkana waxaan leenahay waddadaas la maray ha la maro war dadka ay dantu ka dhexayso xirfaddu ka dhexayso oo danuhu ka dhaxeeyaanu meel isla jooga intay isu yimaadeen yaan talada u dhiibanaa intay is yidhaahdeen talada ha u dhiibto war kii talada loo dhiibto birri waa kaa qaadana haddii lagu yidhaha adigana ha ku far adeygana iska sii daa ha ka raaracsamin ha ka laalacshoomin ilaa ilaa yowmidiina waa dhammaatay waqtigii waqtigii lagu siiyey waqtigii la siiyey ha la sugo dhaxda muxuu ahaay mooshinaan kaa keena yaan la dhihina iyo waa kuridna iyo waan kaa dhacna yaan la dhihina fursadiisa waaba in kooban iska tirsane ha la sugo muxuu ahay intuu ka dhammaysanaya kabacdi bal raalli ahaw adoo mahadsan ha la yidhaahayo waddada ha lagu diro qof kaloo markaa aan rabno oo nala qurxoonno aan talada u dhiibanno waa bilowga dowladnimada toosan bilowgeeda waaye waddadaas aan qaadno aad iyo aad ayaan mar kale shaqaalaha soomaalida ugu hambalyaynayaa wasiirka iyo wasiirka kale iyo taliyaha iyo wasiirada kale oo waddada kusoo jira ayagana oo shaqadaanoo kale ay qabyada utay u socoto dhammaan waxaan leeyahay hambalyo dadka soomaaliyeedna waxaan leeyahay awooddiinna waa tijaabiseen waad aragteen ilaahayna awooddiinna ha idin tuso guulaystan haddii aa layidhaha aad iyo aada u mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
waagaag inta ayaan gebi ahaanba caawa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka dhacdooyinka maanta oo aad ka dhegaysaneyseen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya barnaamijka anigoo maxamed jubaa idinla socodsiinayay maxamed cabdiqarabna waa uu farsameynayay intaa barnaamijkan lacayna ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegayaa heesta shaqaalaha adduunkow midooba waxaan ku luuqeynaya kooxda xusuus ee radio cabdi maxamuud amiin
Midoba, midoba, midoba. shaqaalaha adduunka oo midooba midooba midooba muraadkeenu waa midogeysigo lamayo bbcla waayo midogeysigo lamayo bbcla waayo cadaaladoo loo midoobo laysku maamulaaye shaqaalaha adduunka oo midooba midooba midooba muraadkeenu waa midogeysigo lamayo bbcla waayo midogeysigo lamayo bbcla waayo cadaaladoo loo midoobo laysku maamulaaye shaqaalaha adduunka midooba midooba midooba midooba midooba